الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من لم يواجه الناس بكلامه halakani baabu bayaani man bal shaksiga baabkii caddayntii weeye lam yuwaajih aan qaabilino annaasa dadka bikalaamihi hadalkiis wacanaantiis iyo taas aan ruuxii dee si toosa u abbaarin isagii aan magacaabin isagii eh ee si guud oo canaantiina lagaba fahmayo ruuxiina aanay satri uguba sugan yahay laba yimi taas buu baabkeedii iyo ama wixii kuba yimi kolley tarjamadan oo kale ayuu bukhaari kitaabkiisan saxiixa kitaabuladab uu ku soo arooriyey laakiin laftigeedu waxay taas baabu man lam yuwaajihi annaasa bilcitaabi halkan bikalaamihi anata maqsuudkeena imaka halkan ku fasirayna canaantii uu ruux canaananayo ruux baaba wax leeyim uu doonayaa inuu canaanto isagii aanu dee magacaabin oonu hebel iyo taas odhane si rasuulka ilaahay odhan jiray maa baalu aqwaamin wax dee isagiina kolley waa isfahmaya laakiin dadkii oo indhihiisa laguba jeediya ama ruuxan in gaar loo canaananayo bal la fahamsiiyaa ma jirto ee waa si guudoo maqsuudkiina uu ku xasilayo ruuxiina satri uguba sugan yahay bal laftigiisu wuxuu ahaa markaa saxiixa bilcitaabi halkan bikalaamihi bedelkiisa bilcitaabi waana tan waxa weeye maqsuudkaa weeyaan dee kalaamkiisana kuba fasirayno xadaثna cmar bn xafsi qaala xadaثna abi qaala xadaثna اlacmashu qaala xadaثna muslim can masruuqi qaalat caaishaة bal muslim iyo masruuq imakama xusuusinayaan soo mare muslimkana waa laba noorta aanan kuba sii joogsanayno dee waa min rufacaai maala aruwaat bay dadkii ruwaadda ahaa ee aada u sarreeyay aada u qiimaha badnaa labadooduba taabicin weeyo muslimna muslim ibnu subayx baa la yidhaayo wuxuu aada loogu yaqaanaa kunyo uu leeyo abuduxa waana kunyo keliya cid baan la wadaagsanoo kunyadiisaase aada loogu yaqaana abuduxa oo dee aabihiina subayx baa la yidhaahaa oo isna magaciisa xataa naftiisu malaa marka la eego saxiix oo kale iyo waa keli eh wasankaa wax kuba yimi muslim ibnu subayx abuduxa masruuqna waa masruuq ibnulajdac ayaa la odhanayo waa taabic weyn isagu oo raggii waaweynaa waqtigii rasuulka ilaahayba jiray kawida isna hiqaatu ruwaad kaba mida labaduba rijaasha lixday kaba mid yihiine bal muslimna waa muslim abuduxa weeye ina subayx masruuqna waa ina ajdaco dee magaciisani isna waaba kan khaaska ah gaarka ah ee cidi aan dee wla yarkaa rag kaloo magacaliinaya jiraan laakiin marka la eego ee saxiixayn oo kale iyo dee isaga ayaa magacan ku keli noqonayeen bal labadu horta kuwaa weeyo dee waayo waa rag markay kol hadday siqaadii ruwaadiya raggoodii aada u sarreeye ay yihiin waxba imaka joogsi ma lahay xadiidkuna si aan sheegayo ee waa wariyebo saxiixiisana uu ku sugan yahay kitaabuladab isagoo tarjamadan oo kale leh intaasunbaa udhaxaysay labada tarjame ama labada cunwaan qaala wuxuu uhi musru qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi صنca النabiyu slى الlaهu عalayه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu sameeyey shay-an shay buu sameeyey farakasa fiihi waa ruqseeyey macnaa uu sahlay oo uu fudaydiyey dadkii oo uu sahlay wuxuu dee laba yimid dadkiina waa u sahlay macnaa dee kol hadduu rasuulka ilaahay sameeye waa wax lala iman karo waa shay bannaan weeye walow xataa haddaanu caziimadii ahayn dee laysfaraye laysku adkeynayay waa shay jaa-is oo mubaaxa xaggii sharciga ruksa ah haddaba bal waxbuu sameeyey uu tarakhustay ama uu dadkiina u fudaydiyo u sahlay fatanazaha waxa is-ilaaliyo iska dhowray ka fogaaday canhu shaygii qowmun qowm waa wixii rasuulka ilaahayba sameeyuu laba yimi ayaa qowm baa waxaabay dee iyagii malaa la noqotay sarooni inaanaysan ahayn bal haddaan ku fasirna xadiidkii nimankii saddexda ahaaye rasuulkii ilaahay guryihiisii yimi ee dadkii way dumarkiisii weydiiyey wuxuu sameeyo markay ogaadeen rasuulkii ilaahay habeenkii inaanu soo jeed isugu kuwa isugu bixin iyo salaad eh waqti uu seexdiyo waqti uu hurdaabo uu jiro ee waa kan oo maalmihiina inuu maalmo uu soomayo maalmo aanu soominiba ay jiraan dumarna waa guursanayay ayay iyagu isilaaheen ma ahayn inay leeyihiin taayadaa ka fiicantii rasuulka ilaahay taasi dembi aada foolxun bay noqon layd annagaa ka taqwo badan rasuulka ilaahay taa may hayne iyagu dhinac kanay u awusheenoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dembigiisii hore iyo kii dambeba waa loo dhaafay marka inagu la mid ma nihin waxaan u baahanay waxdee inaanu aad daacadii ugu dadaallo oo taasoo dee midkood waa ka yidhiba dumar maba guursanayo mid yidhi habeenba ma seexanayo mid yidhi maba afurayo umuurahaasay haydo ee rasuulka ilaahayna sunnihiisa iyo hadyigiisu taa may ahayn tacamuqa iyo mubaalagada wax lagu xeel dheeraado taa may ahayn dee arrinka toosna isaga itibaaciisii iyo sidaa uu laba imanaya ayuu kuba sugan yahay bal taasi waa mid waayo xadiidka tacyiin inooguma iman arrin kaloo saxiixa muslim dhacday oo halkanna xaafid uu kuba fasirayo ay dhici karta inuu leeya waaba tan inay tahay iyaduba dee waa waa umuurihii dee halkan lagu fasiri kari laaye in rasuulka ilaahay uu yimi saxiixa muslim kitaabu siyaam oo yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh macnaa waagaa ii barya anoo janaabaysan waana soomayaayo markaasaan maydhaan soomaa rasuulka ilaahay baa deeta salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku yidhi anigaba salaaddii baa igu soo gaadha macnaa waqtigai salaada gala anoo janaabaysan oo dee soomayan oo intan maydho ayaan deetana waxa weyn soomkaygina waayay hagaagsan yahay salaaddiina markaa uu tukada dee koledi waagu baryo kolle uu tukanayaa ninkii baa rasuulku yidhaha dee rasuulka ilaahay adigu annagoo kalema tihidoo dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadalkiisa waa diiday waa kaba cadhoodoo markaasuu hadalka inoo dambeeya in sha allahu tacaala aan arki doono ee rasuulka ilaahay canaantiisan uu kuba yidhi ayuu sheegay bal taasna waa arrin kaleon imika kuba fasiri karno halkan shaygani kuu ahaaba oo waxaan uu rasuulka ilaahay fudaydiyey sahlaye uu laba yime dadna ay islahayn malaa rasuulka ilaahay de isaga dembigiisiiba waa la dhaafaye idinku dembigaalaa tihiinoo umuurahan wax ka adadag baa u baahantihin ay islahayn waa tawn fatanazaha canhu qowm bacnaa tanazahdu way iska ilaaliyeen ka fogaadeen oy kaba dheeraadeen qowmbaas minhu canhuna wa can dalika sunci waxaan rasuulka ilaahay sameeyey qowm fabalaga dalika الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam arrinkaasi rasuulka ilaahay buu gaadhay fakhadaba uu khudbeeyey rasuulka ilaah faxamid allah de khudbadda xamdigani khudbadda bilowgeedii weeye kolley faaduna tacqiib bay faa'iideysaa oo waxaaba laftiga keenaya khudbadii dabadeed ina xamdigani dhacay ayuu keenayaa faadu markay la tacqiib macaanideeda kaba mid tahay ee dee tafsiir baan kaba dhigaynaayo rasuulka ilaahay khudbadiisii aba dee xamdigan iyo hadalkan ahaa oo faadan litafsiir ama fakhadabaan kaba xambaaraynaa khadaba araada an yakhduba rasuulka ilaahay inuu khudbeeyuu doonayo markaa faxamid allah dee uu markaa khudbadiibuu laba yimi oo ilaahay buu kuba xamdiyey uma qaala wuxuu yidhi ma balu aqwaamin qowm xaalooyinkood maxay yihiin waa halkan eeg muu odhan hebel hadduu shaksi gaara ahaa mu odhan hebel iyo hebel iyo hebel sida saddexdaa ninee saxaabadii ahaaba taa muu odhan oo iyagii canaantan uu u jeedinayo iyagii kulamuu khidaabin ama iyagiina ma magacaabin ee arrinkan guud oo dee waa si rasuulka ilaahayna hadyigiisu u ahaa muraadkii waa la dadka way ku fahmayaan risaaladii rasuulka ilaahay uu dadka gaadhsiinaya fariintii way gudbaysaa ruuxiina maxaa ugu sugan satri ruuxii laba asturo ayaa kuba sugan markaasaa ma balu aqwaamin qowm ama niman xaalooyinkoodu muxuu yahay iyo xaalkoodu yatanazahuuna iska dhowraya ka fogaanaya cani shay shay asnacuhu aan samaynaya shay aniguba aan samaynayo dad iska ilaalinaya iyagoo isla malaasan baa dee waxa weeyaan mudan oo in la yskaba dhowro arrinkan aan la samayn baa habboonayd maxay xaaladoodu tahay fa wallaahi baan ku dhaartee innii arugu laa aclamuhum billaahi ka ugu aqoon badan baanahay ilaahay oo aniga ayaa dhammaan marka la eego ilaahay khidabkii ilaahay ciqaabkii ilaahay wuxuu mutay ee cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo taas waxa ay markaa aniga ah ka ugu aqoon badan ugu aqoon badan waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado ee isaga loogu dhowaanayo iyo waxyaalaha lagaga fogaanayay tay in layska dhowro ka ugu aqoon badan anigu baa ilaadigu taas wey wa ashaduhum lahu khashyatan wa ashaduhum ka ugu daran baane ugu adag lahum lahu isaga ay lilaahi khashyatan xagga cabsida markay noqoto hadday quwadii cilmiga ahayd noqoto waa aqoontii dee ilaahay isagaa u aqoon badnaa dad oo dhan in hadday noqoto quwadii camaliga ahayd oo waa camalkii iyo wixii lalaba imanayey waa khashadan taasna isagaa uguba badnaa taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh macnaa waxa weeye anaa ilaahay ugu aqoon badanoo ugu aqaano oo iyaga ka aqaano oo dee cid kastaba ugaba aqoon badanoo marka aniga wixii isaga cadho gelinayey wixii aan isaga agtiisa ku toosnayn cid ka fogaato iskaba ilaalisa anaa ugu mudan anaa ugu mudan jaanibkaasba weeye oo bal maalan dee markaa waxa ay tahay maka kolley xadiidka tay iyada inooguba sugan mubaalaqad iyo tacamuqi iyo ku-xeel dheeraantii tashadudkii ama tanaduci kolley xaggii sharciga madmuum weeye arrinkuna wuxuu ku sugan yahay waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh itibaaci taas baa tii toosnayd raacitaankiisii hadday tahay waxaanuu laba yimi rukso iyo hadday casiimoba tahay in isagii salawaatu llaahi wasalaamu caleyh laguba raaco laga tara laga tago tanaduci iyo tacamuqi iyo hadigiisa kaasba ah dee dariiqii toosnaa wixii kaa ka duwanba waa wax mukhaalafay noqonayaanba bal taasba weeye arrin kalena waxa weeyaanu dee markay noqoto waxyaalaha ilaahay loogu dhowaanayaa waa bixasbi maa sharac waa wixii isagu jideeyey rasuulkii ilaahay keenay fiiradiie waxaan ay dadku takhayulayaan ama ay isleeyihin malaa tanaa roon haddaanu asaas sharci iyo dariiq sharci aanu waafaqsanayn ama daliil sharciga aan loo hayn waxaanuu isagu isleeyey bal isku adkeeyo malaa kanaa roon oo kanaad ilaahay ugu dhowaanaysaa kana taas arrinku maaha ee waa rasuulkii ilaahay wixii uu caddeeyey ilaahay inoo jideeyey xag ilaahay nagaba soo gaadhsiiyey taa fiiradii iyo xasabkii ayuu noqonayaa shaygan dee ilaahay subxaana wa tacaala looguba dhowaanayaa noqonayaa bal markaa taas weeye taas iyadu waa mid waa xadiidka jaanibka kalena dee markay noqoto ima xaggan waa jaanibkii adab rasuulka ilaahay aada buu xishood badnaa walow markaa xuquuqda ilaahay lagu tacadiyo aan iyada taas aada ugaba cadhoon jiray oonu wax cidna aanu ugaba waaban jirin cidna aanu ugaba xishoon jirin markaasna markay noqoto canaan iyo satri ama naseexo ay noqoto naseexadu kolley satriga iyo asturkay ku roon tahay haddii kaleo dad dhexdii laydhaa iyadoo la maqashinayo ruuxanaan u naseexaynaya waxaa dhici karta inay ceebeynba isuba rogto ay shayn isuba rogto isagiina ruuxi aanu hagaagba uba qaadan marka iyadoo dee maqsuudkii maka rasuulka ilaahay hadalkii uu yidhi iyo arrintii dadkii way wada fahmeen laakiin dee ciddii iyada uula jeedayna satri baa uguba sugnayd oo bal waa dee taasna hadyigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inaan ruuxa markaa dee san oo kale majmac iyo majlis la joogo ruuxii aan gaar loo magacaabin wax lagaba sheegayey arrinkaa gudma bal oo qowmi sidaa rasuulka ilaahay laba iman jiray dee arrintan kalen sheegaynaana xadiidka way nooguba sugan tahay xdثna cبدالرحمن بن المبارك qال xdثna حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس qال أنه qال cبدالرحمن بن مبارك شheekha بخاaري kلey waa nin reer baصro oo نisbadiisana alcayshiy taas bay u timaadaayo koleyna waa نisbo ama dee isku dhow dhow oo alcayshiy iyo alcansiy iyo alcabsiy waa cabsi cansi iyo cayshi waa reero ayay kala yihiin waxyaala ay ku kala farqiyaanna waxaa ka mida reer basre marka ay tahay qariiban magaca jiray marka malaa reerkaa u badnaayo waa alcayshiyu shaam marka la joogana ama dadkan ruwaadii hadday ama dadkani reer shaam yihiin nisbada soo noqnoqotay iyaga xaggooda waa alcansiyu reer kufana reerkii reer cabsi la odhanayo oo xaafid dhan kuba lahaa ayay nisbadu tahay oo alcabsiyu waa dee in marka la eego basre iyo kuufa iyo shaam ay ku kala farqiyaan haddii ishtibaah yimaado oy nisbo uun tahay bal kay tahay hadduu ruuxu reer basre yahay haaliban cansi iyo cabsi maahay waa cayshi hadduu dee reer kuufa yahayna haaliban waa alcabsiyu shaam marka la joogana waa alcansiyu nisbadan ee sibay u wada qormayaan ee dee waxaa kala duwaya uun waa dhibcaha un baa ku kala duwayo dee markaa dhibcii haddii khalal ku yimaadana oo waxyaalaha itilaafka iyo muctarifkiiyo mukhtalifka oo lafdigii suuradii sibay wada dhigmeedeen dhawaaqii baa kala duwan bal marka waxaan leenahay waa nin hiqa ah oo min kibar alcaashira maxamed ibnu zaydna waa imaamkii in badan aan sooba aragnayba xataa kitaabka waxaa sanadkaa maanta inoogu sugan ninkan salm salm ibnu qays baa la yidhaha alcalawiyuna nisbadaasi qaaliban markay timaado dee waa nisbo cali bnu abi aalib dadkii kaba beermay iyoba taas bay alcalawiyi oo dee waa nisbatun ilaa caliyi bni abi aalibe laakiin arrintu maanta way ka duwantay taas oo ma aha min awlaadi caliyi bni abi aalib maaha ee malaa qolooyinka loo reer bani cali la odhanayay iyo baaba loo nisbeeye bal ninkan salm ma aha nin isagu awlaaddii cali bni abi aalib kaba mida waa nin reer basra waa nin taabiciya oo waa kan anasba kaba warinayo kolley waana dabaqadii qataade iyo qolooyinkaa zuhriyabay isla dabaqayn ama qoladii afraad waana nin daciifa maanta oo iyada taas walow dee xadiidkan marka la eego in xataa abu da-uud iyo dee wariyey iyaguna sanadkan bay ku wariyeen khaasatan salmi waa ku sugnaa riwaayadiise in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee inuu غaaliban anuu ruuxa dee wuxuu markaa haddii aanay mukhaalafa cad oo sharciya ahayn umuuraha lagaba rooyey inaanu ruuxa tuus ola abbaari jirin la hadalkiisa iyo khidaabku ku tawjiihiyey ama canaanta taasi macno inoo sugan tahay bal laakiin xadiidka ninkan ayaa kuba sugan oo ninkani kolley waa nin reer basra ah oo in dee mooye in indhafiiqni ahaataya in umur kale ahaatee shucba maalin lasoo qaadayo dee anas nin kale lasoo qaadayo la yidhi anas waa la joogo salmi baa sheegayba inay anas majliskiisa ku kulmeen oo isagoo sabuurad wata oo xadiidkiisa qoraya anas uu arkay oo markaasuu isaga muxuu idhi salmiga buu idhi daka aladii yara alhilaala qabla annaasi biyowmeyn oo ninkaas waa ninka bisha bishuu arkaa laba cisho dadka ka hor oo ujeedada dee shahaadadiisana kulkulmay aqbali jirin oo markay dee u yidhaha bishii baa bilatay dee kolle malaa ramadaan iyo waxyaala iska noqon karta ee dadka hortood uu sheego kulkul malaa way kama joogsan jireen oo waa ninka waa dacnin uu dacniayo wax ka sheegayuu leeya waa ninkaa dadka bisha laba habeen ka hor arkaba ninku ayuu yahay kaasi salm bal adigu waxaan leenaha waa nin daciife laakiin macnahani ah rasuulkii ilaahay صaxiixayn bay noogu sugantay kaana ashadda xayaan min alkhadraa'i fii sidriha rasuulka ilaahay uu ka xishood badnaa inan gashaanti aho oon dee rag dheehin oon la jooginoo satrigeedi iyo khadrigeedii ama buulkeedii kuba sugan oo kale iyo waaba kaba xishood badnaa hadduu wax diido wejigiisay kaba muuqan jirtay waa macnaha inoo sugan xadiidkan kan ka horreeya isna saxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen waa xadiidkan imakaan hayno oo ay ka soo baxno bukhaari iyo muslim ay wariyeenna waa taan aragnay iyo dee axaadiistii kale siday raadigii saddexdaa xadiidkoodii iyo kolley waa arrin rasuulka ilaah kuba ognahay laakiin waxaan leenahay xadiidkan marka gaar ahaantiisa iyo sanadkan gaar ahaantiisa waa arrinka jira qaale wuxuu uhi kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa qalamaa yuwaajihu waxa yarayd qalamaa yuwaajihu inuu laku waxa yarayd ama aan jirin bade yuwaajihu inuu qaabilo alrajula qalo oo kale iyo daalo iyo kahura malaa waa isla wada mide markay maa raacdo oo kale maadani waxay ka joojisaa faacilkay qaadan lahayn jumlay markaa iska gelayaan imaka ficilkiiba haddana ficilkan kale raacay oo kale oo markay qalo bimacnaa nadara weeyaane ma ay raacdo ama kahura ama daalo oo kale daala maa kahura maa qala maa ficil kale iska raacayo oo ujeedadu waxay ka xidhaysaa ka joojinaysaaba faacilkii ay u baahnaayeen ficilkoo faacil maba jiro oo faacil ma qaataan ee waa waxa bal masalan markaa dee kan jumlo kaleabay gelayaan oo ay horteed noqonayaan waa sidan oo kale marka faacil uma doondoonayno ee qalla waxa yaraa maa yuwaajihu oo tanbay inuu qaabilo oo arajula nin bishayin shay yakrahu nacayo wuxuu nacayo inuu nin kaga hortago ku qaabilo macnaa shay buu ruuxan ku qoonsaday waaba dee umuura laga roon yahay inuu yidhaha hebelo maxaad waxan u samaysiiye waxan daa iyo waxyaalaha way yaraydba way yaraydba dee waaba kaa hadduu waxan diidayo oo aanay ahayn xurumaad ilaah oo lagu tacadiyay ahayn wejigiisaa diidmada lagaba garan jiray laakiin taas rasuulka ilaahay waa adabtiisii xishoodkiisii badnaa wey fadakala calayhi waxaa u soo galay yowman maalin rajulu nin wa calayhi korkiisa aharu sufratin sufro aharkeed yahay macnaa waa nooc diibka ka mido inta badan diibka dumarka u badnaan jiray oo aroosyada iyo waxaasna ay u isticmaali jireen oo mala khaluuq la odhan jiro waxyaala isku dardaro dee cawlaankan ama sufradan zacfaraanka oo kale iyo waxyaalahaasi ay kaba muuqatay ayaa usoo galay falama qaama markii ninkii kacay ayuu qaala ku yihi liasxaabi low gayara hadduu bedelo aw nazaca uu iska siibo haadihi sufrata sufradan uu iska su suuliyo way fiicnaan lahayd way wanaagsanaan lahayd tii buu yihi oo ujeeddadu ninkii markii kulamuu khitaabay de way jiraan rasuulka ilaahi waxyaalo sida cabdullaahi ibnu camrin oo kale de malaa nooc in maro geed ay cusfur la odhanayeen ay ku magacaabayeen lagu xamuuradeeyo lagu caseeyey oo kale iyo u ku yidhi mahooyadabaa tan ku amartay maxaan sameeyayo ma maydhaayo meelbalgub buu ku yidhi oo kale iyo kolkol marka dee shaygu malaa munkar cad yahay rasuulka ilaahay waa inkiri jirayba ee waa waxyaalihii lagaba roonaayo hadduu arrinkan iska bedelo waxaan sufradan iska dooriyo way fiicnaan lahaydba bal xadiidkana kollay sanadkiisa waa taan soo sheegay baabu man qaala liaakhar ya munaafiqu fii ta'wiilin ta'awalahu kollay axaadiis baa inoo horreysay ah ruuxii muslimka ahaa hadduu ruux kale oo dee muslim uu ku idhaa gaal weeye ama gaal baa tahay waxa ka imanaya waa tii aynu soo aragnay tadna kolley waa tii kamaba dheera axaadiis xataa taasna waa inoo dambaysaa insha allahu tacaala bal ruuxa ku yidhaha ruux kale yaa munaafiqu fii ta'wiilin ta'wiil ta'awalahu awishay oo macnuhu waa maxay marka ruux hadduu leeyahay munaafiq weeye hebel ama munaafiq baa tahay ama gaal baa tahay uu ku leeyahay ama waa gaal kol dee waa ta'wiil la-aan isagoo wax ta'wiila oo uu awiilanayaa jirin oo malaa uu is hadalkan ku xambaaray inuu yidhaaho ayuu odhanayaa taas axaadiisii kaleu sheekhu raximahu llahu tacaala kuba xambaaraya aha ruuxa walaalkii ku yidhaaha dee cadow ilaahay ama gaal ama taas dee waxa weeyaan haddaanu isagii ahayd dib bay ugu soo noqonaysaa waa taa waa ta'wiil la-aantu kaba dhigaya laakiin ruuxan meeshii arrin ninkan kaba dhacay ayuu isleeyahy nifaaq baa keenaya waa ficil ama wuxuu sameeyuu leeyay waxaan ama gaalnimaa keenaysaa ama nifaaq bay keenaysaa markaasuu ta'wiilkaa daraaddeed buu uguba idlaaqay miyay isagii kusoo noqonaysaa oo la odhanayaa isagii baa gaal noqonaya haddii aanu kii ahayn oo kale bal taas buu leeyahy oo xataa saxiixaba taraajim uu istiraaciyey waxa weeyaan man akfara annaasa bigayri ta'wiil iyo iyo ruuxa cid gaalaynaya isagoo taawiil isagoo xadiidka xataa naftiisa ishaaray in dee taawiil uu laba yimi bal xukunkeedu muxuu yahay taas baa bal adbaabkaan ku arki doonaa insha allah xadiidkan kuba arki doonaaye hadduu ruuxu yidhaaha munaafiq uu isleeyayna waxan uu sameeyey maaha si kale waxbuu sameeyo waxan baa nifaaq keenaya la mid maaha ruuxii oo dee ta'wiil meeshii jiro la mid maaha ta'wiil la-aanun iyo iyadoonay waxba jirin ruuxun uu ku yidhaaho gaal baa tahay la mid maaha taas baa macnuu yahay oo xadiidkan kuba arki doonaaye bal taas baabkeedi walow xataa xadiidka inoo soo socda nifaaq ama yaa munaafiqaani kuwao sugnayn laakiin aan sheegi doono munaasabada xadaثna muسى qال xadaثna cabdالعaزيز qال xadaثna xusayn عan sacd بن عubaydaةa عan أbي cabdالرaحmن الsulamiyi qala samictu عaliya رadي الlه عanه yquل rijaah waa rijaashii صaحيixayn dhammaanba sanadka inooguba sugan xadiidkuna waa xadiiث bukhaarي iyo mslimba bukhaarي meelo kala duwana ku soo arooriyo alfaada qaar riwaayaadka dee culimadii iyo mashaayikhda riwaayaadkoodii buu warinayaa meelaha ku kala dunaadeen xataa tan aan hayna meelaha kaga dunaadeene waa xadiid bal maalan waxaan leenahay صaxiixoo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen weeye ama muslim saw kitaab alfadaa'il buu kusoo arooriya xadiidkan xagga marka la eego ruwaadda inta badan amaba muuse iyo cabdilcaziizkan laba ninba meesha galo aynu soo maray nin cabdilcaziiz ibnu muslim la yidhaah iyo nin cabdilcaziiz ibnu cabdisamad ilcami la yidhaah labadoodiina imaka halkan ma jasminayo kowiyo sababtu waa maxay xusein ibnu cabdiraxmaan labaduba bukhaari way kaga wariyeen dhexdiisa macnaha labadooduba xusein way la kulmeen labadooduba صaxiixa bukhaari waxbay kagaba wariyaan dee dabna taabi tabac buu u yahay bal cabdilcaziiz ibnu cabdisamad ilcami iyo cabdilcaziiz ibnu muslim ama xusein ibnu cabdiraxmaan xusein ibnu cabdiraxmaan isulami isaga iyo labada ne ka dambeeyaaba waa reer bani suraym oo nisbada way wadaagsadeen waa nin hiqa ah oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah kolley waxaa la yidhaha markii dambuu weynaaday baa xifdigiisu xumaaday laakiin culimmadu way tiriyaan dadkii marka hore kaba wariya sida khaalid adaxaan iyo sufyaan iyo rag leh thawri oo markii hore qabla dee tagayur la kulmay raggay iyaga intii dabadeed laba kulmayna waxay ku dareen cabdulcaziizka labada cabdulcaziizba waa intaa dabadeed bay laba kulmeene laakiin bukhaari labadaba waa kaba wariya isagoo axaadiistii cid kale ay la wadaagsatay eegaya macnaa wixii iyagu ay kala gooni noqdeen xuseyn gaar uma soo saaro ee dee xadiidkii dad kaleba ay la wariyeen ee dadkii ama hor uga wariye ama cid kale ay laba wariyeen ama dadka markaa hore ayuu kaba wariya labadaba laba xadiid inoo saxiixa weeye xusein ibn cabdiraxmaan asulami ama sacd bn cubaadata cubaydata waa nin taabiciya isagunao reer bani sulaym oo isna reer kuufa oo hiqa ah weeyaan oo qoladii dhexo ah abu cabdiraxmaan asulamina waa taabici markaa saddex taabici baa xadiidka israacay abu cabdiraxmaan asulamiina cabdullahi bn xabiib ibn rubayacata la idhaha waa magaa magaca ogiyo rubayacata abihi xabiib ibn rubayacatana waa saxaabi boo suxba ayuu leeyahay laakiin isagu waxaa lagu yaqaanaa kunyadan magaca aada looguma yaqaano abu cabdiraxmaan asulami baa loo yaqaan waana nin quraadii ah muqridi ah dadkii cusmaan iyo caliyaba qur'aanka aada ugaba soo naqliyey raggan dambe quraadaana isaga kaba qaateen oo sanado badan buu dadka qur'aanka ee laga qaadi jiro u laqimi jir laga qaadan jiro uu laba laqimi jiray casharaad sanado gaadhaybe waa nin bal adugu waxaan leenahay taabici weyna isagu muqrina ah nin dee ninkaasin aada u siqo itqaanka badan bal markaasoo sanado badanna dadka markaa ama dee dadkii qur'aanka hagaag usoo gudbiya dee intuu cusmaan iyo cali iyo kuba dul aqriyey ka naqliyey isagana dadkii ka dambeysay quraada ahaa ay kaba qaateen abu cabdiraxmaan asulami qaala wuxu uhi abu cabdiraxmaan samictu waxaan maqlay caliya radia allahu canhu yaquulu xaalu ku qowlayo bacasanii waxa i diray annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigii baa diray iyo wazubayra zubayr ibn alcawaami wakiilana waa aniga iyo zubayr ibn alcawaam buuna idiray oo rasuulkii ilaahayna diray kilana wakiilana labadayad mid kasta ee kullu waaxidin midna weeye mid kastoo labadayada ka midina farisun faras buu fuushanaa xadiidkan riwaayaadkiisa waa taan leyna meelo kala duwanna bukhaari waa ku wariyey muslimna waa la wadaagsaday waxaa kaloo kuba sugnaa miqdaad ibn اlaswadne inuu la socday bal bal riwaaya ku timi abumarsad اlghanawina inuu laba socday oo rag adu wada farda fuushan farday wada fuushanaayeen ayaa rasuulka ilaahay u yeedhay markaasuu diray faqaala wuxuu ku yidhi indaliquu taga fardina waa fuushayin xataa tabluquu ilaa ka gaadhaysaan rawdata kada wa kada meel uu magacaabay oo rawdadii caynkaa iyo caynkaasaad ee ka gaadhaysaan waxaa labada saxiixna inoogu sugan rawdata khaakhin rawdatu khaakh baa la odhanayay makiya madiiney u dhexaysa xagga madiiney u dhoweyd oo kamay markaa madiine xaggeeday uba dhoweyd socda ilaa halkaa ka gaadhaysaan waanay bixen suu muslimba saxiixiisa inoogu sugan tacaad tacaadaa binaa khayruna iyadoo fardaha iyagii ay nala ordayaan maxaa rasuulka ilaahay u diray wa bihaa waxa ku sugan wa fiihaa dhib meeshaa rawdatu khaaq waxa ku sugan imra'atun haweeney macahaa maceeda kitaabun waraaqe ay tahay oo min xaadibin xaadib xaggiisa ka socota ilalmushrikiina gaaladiina uu u dirayo ee fa'tinii bihaa iila kaalayo oo iila yimaada dee imaka isagii bacasanii buu yihi khitaabkii waa taasi dee waa lala socdee macnaha waa maxay waa calaamtii nubuwada waa mucjisaadkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxyii baa ugu yimi wuxuu yihi socda oo meesha rawdatu khaaq la yidhaaha taga haweeneyba halkaa ka heli doontaan haweeneydu waraaq bay sidaa waraaqda xaadib baa qoray xaadibna wuxuu qoray nimankii gaalada ahaa ee ka soo qaada waraaqda iyadii soo celiye maaha waraaqdaas si aanay gaaladii u gaadhin dee waxbaa loogu sheegayaaye kasoo celiye soo qaada kolley arrinkuna wuxuu ahaa markii ay nimankii reer bani bakriye iyaga la socday ay qoladii reer khusaace cahdigii rasuulkii ilaahay ku jirtay dee intay kuwa ugu kaalmeeyeen reer khusaacana dad ka mida la laaye rasuulka ilaahay ay u yimaadeen iyagoo dee nusra iyo taa doonaya qurayshayse cahdigii iyagiyo rasuulka ilaahay ka dhexeeye ee u burisay dee waxay noqotay in loo baxo fadxu maka rasuulka ilaahay markii uu diyaar garoobayeyna ilaahay buu baryay inuu warkooda ka qariyo sidaa iyadoo dul joogowna ay arkaan aanay war u helin aanay usii diyaar garoobinba si aan beledka ilaahiyo dee xarabkii iyo wax dagaale ugaba dhicin dee in ilaahay wararkii kaba qariyo rasuulka ilaahayna siday caadadiisu ama ay hayd daabigiisu markuu meel u baxaya muu magacaabi jirin si aan looga wer helin ixtiyaadkii bay ahayd ixtiraaskii bay ahayd oo dee tawriya waxyaalahaasuu laba iman jiray haddaba iyadoo taasoo arrintu ay socoto loo diyaar garoobayo amba bixii maka loo amba baxaya fadxu maka ayaa saxaabigan dee arrintani ka dhacday waa qalad ka dhacay oo ah inuu waraa qoray mushrikiinta uje uu sheegayo in rasuulka ilaahay xaggooda usoo baxayo ciidan aanay awood ulahayn oonay iska celin karahayna uu laba imanayo kolle wixii ku xambaaray waa inoo dambeeyaan ee haddaba si aanay waraaqdii may gaadhina markii haweenaydii laba baxday haweenaydeedna waa u dhiibay meel adag bay kuba qarisay ayaa waxyigi yimi waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh eeta cali iyo zubayr iyo miqdaad iyobuu diruu yihi halkaa taga meeshiina waa magacaabay haweeney kitaab bay wadaa kitaab ka soo qaada waana tan arrintii fawaafaynaha markaa waan la kulanay haweenaydii halkii markaan gaadhnay tasiru iyadoo soconaysa haweenaydna saaraa la odhanaya la yidho mawlaad adigu quraysh barhkood ay dee mawaalidooda ka mid ay ahayd dee muslim may ahayn ee madiinay timi ay arrin u time fawaafanaha waan la kulanay tasiru xaal ay soconayso calaa baciirin laha neef geeloy lahayd ay ayay fuushanayd oy kuba soconaysay ee amnigii islaamnimo ka yimi baa meeshaa yimo waktiyadaa horteed iyo qabla alisalaam haweenun keligeed saa isagamay socon hayn keligeed bay socoto awr ay lahaydna ama raaxila ay lahaydna way fuushantay laftiga baciirna kolley awrkiiyo hashaba uu ku dhaca macnaa ma aha kelimadan baciir sariix kuma aha awr awrku jamal baa la yidhaha dee hashiina naaqa la yidhah lakiin baciirku uu shamliyaa labadaba oo hashiiho laga maqli bacd alcaraabba in dee sharibtu labana baciiri isagoo le bal waxaan leenahay waa lafdi labadoodiiba ka wada dhexeeya dee luqadeena markaan laqbaynayna awrun aan kuba laqbayne xaysu meeloo wasafa lana halkii uu noo tilmaamay annabiyu salى اllahu عalayه wasalam faqulnaa waxaanu idhi alkitaabu aladii macaki ayna alkitaabu aladii macaki waraaqdii adiga macaaga ahaad eed waday mee meeday ken qaalat haweeneyde waxay tihi maa macii kitaabun aniga kitaab macayga ma ahaanin oo wax kitaaba oon wato oon sidaa maba jirto fabaxasnahaa iyadii baan baadhbaadhnay waa alaabteedii iyada maaha alaabteedii iyo baciira awr neefki raaxiladii ay fuushanayd waxbay waayeen faqaala saaxibi saaxibkiis saaxibkaygii baa igu yidhi ma ara anugu waxaan arkayaa ma jirto oo dee waraaqa oo aan dee iyadii imaka alaabteedii iyo iyadii kaba helay faqultu waxaan idhi maa kadaba الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulku wuxuu ihi waraaq bay sidaa manu beenna muu sheegin markaasuu iyadoo isagu la hadlaya iyadii yihi waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay la ujaridanaki dharkaan kaa dhigi waan ku qaawin oo dharkan kaa dhigi aw latukrijinnahu amase waad soo saari doontaa koley dee asalku tukhrijiina buu ficilku ahaa dee nuntii tawkiidiya markay meeshii yimaadeen idqaamkii ayay ya-di dhacday kasradna kolley way noo tilmaamaysaa ya muanasati lmukhaadabe aw latukrijinnahu ama waad soo saari haddii kale dee anaa gacanta kuula tegay oo dharkan kaa dhigaya marka arintay arrintu inay dhab tahay ayay faahwad taagtay fidisay biyadiha gacanteediibay ilaa xujzatiha halkaa gunti qabadkeeda waa halkaa dee guntigeedii waa ayay mala ku haysay ayay gacantii u taagtay oo calayha korkeedana waxaa izaaru suufin maro suufa oo ay guntanayd ama xaggoose ay kuba xidhnayd ayaa korkeeda ahayd faakhrajat kitaabkii bay soo saartay kolley labada saxiixba waxaa dhacay oo kale meel halkan sanna way dhacday bukhaari eh faakhrajathu min ciqaasiha ama ciqaasiha ciqaasna waa timahan la dee tidco oo kale taasay kasoo dhex saartay oo meel adag bay geliso timahay dhex gelisay halkii bay kaba soo saartay kalley labada sanad say kuba jamciyaan waa laba de inoo saxiixa saxiixay labaduba dhaceene waxaa afnu xajar oo kale waa nooc dee yar bal maalan uu kuba jamciyo waaba iyadoo dee timaheedu ay dheeraayeen oo dee waana kuwa u tidcanaayo ay laalaadeen oo malaa ilaa xujisadeedii ay ku dhowaadeen ama ay halkaa kuba xidhay deeta ay halkaa kaba soo saarto labadii laftiba sawaabun weeyaan bal adigu waraaqdii aad u adkaysay meel adag gelisay ayay soo saartay iyadii farahay ka qaadeen way iska socotaa makay qabanaysaa waxaa la arkaa waxaan ku sugan waraaqdayna warba uma haysa iyade faatayna الnabiya salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baanu la nimi waraaqdiba waa min xaadibin ilaa unaasin min almushrikiina waa xaadib bay ka socotaa waa saxaabi jooga oo saxaabadii hore muhaajiriinta ayd ah gaalana way ku socotaa rag kaba mida u magacaabay faqaala cumaru cumar ba wuxuu yihi khana allah rasuulkii ilaahay dee markay waraaqdii waa xaadib ay noqotay ee la keenay ilaahay buu khiyaameeyey warasuulahu rasuulkiisiiyo walmu'miniina mu'miniintaba waa khiyaameeyey dee waa ficilkiisan ficilkan uu laba yimi iyo suncigan uu laba yimi waa khiyaameeyeye oo intaasba u khiyaansaday dacnii idaah ifasax waayo dee aynay aliftitiyat calaa rasuulilah wataqadum calayhi ma dhacayso dee kolleyna haddii dee markay khulafadii iyo xukaamtiina waa saas oo kaleo dad arrinun iskama fulinayaan ee arrinkaas iyo qadiyadaasi kolba xaakimkii iyo suldaankii bay arrintiisa noqonaysaa dacni idaa adrib garaacay cunuqo aan i idan weeye ii fasax aan dila ninkani halkan munaafiq inooguma sugnee dee cibaaradan ah khiyaamadii iyo wixii baa taa halkeedii kaba dhigan meye si kalaba saasay bacdigood yidhaaheen laakiin si kalaba jirto bukhaari saxiixiisana way kusoo noqnoqotaa isagoo cunwaan dhigta ama tarjamo dhigta xadiidku soo arooriyeyna lafdigii tarjamadu aan laga helayn oonu kuba sugnayn laakiin maxaa jirta xadiidku duruq buu leeyahy riwaayaad buu leeyahy riwaayaadkaa xadiidka mid ka mida lafdigu ku soo arooray marka wuxuu ishaarayaa riwaayada kale ama lafdiga kale ama xadiidka kale jira ayuu tarjamadii ku ishaarayaa mid kalena waa soo arooriyey imaka kan xadiidkan duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa bal saxiixa ku sugan dee waxaaba lahayd dacni adrib cunuqa hada munaafiq ama ina munaafiqa waa munaafiqoobe rasuulka ilaahi ninkan munaafiqa idaa ifasax aan dile taas buu yidhi o bal marka waxaan leeyahay yaani lafdigeennan aan halkan ku hayna inooba dhicine tarjamada waxaa inoogu sugani xadiidkan riwaayaadkiisa wax ku yimi weeye isaguna laakiin muxuu la yimi dee ficilkan aada u weynee aada u foosha xune uu ku kacay ama kaba dhacay saxaabigan ayuu arkay arrintani inay nifaaqba tahay haddaan la odhanba waa ridanimo aan la odhan nifaaqayto taas buu u yidhi markaa la mid maha waa ta'wiil uu awishay ficilkiisa buu leeyahy waa keenayaa munaafiqnimo ruux aan taasi jirin oo munaafiq baa tahay un lagu yidhi ama gaal baa tahay iyo tani isku mid maaha taas weeye waana ta uu imika tarjamada inoogu dhigtee dee abwaabtu imika baababka ka dambeeyana ama baabka ka dambeeyana axaadiistii aynu soo marnay ee hore wax ka mida inoo soo noqonaya ama kuwo kaloo lamida ayaa inoo imanaye bal waa tay ku kala duwan yihiin weeye waana ta uu imika tarjamada usoo dhigtay waqaale waxaanu yihi rasuulka ilaahay baa deeto isagaa dee koleysaa riwaayadii saxiixa dhacday yihi rasuulka ilaahayow ha igu degdegin markuu yihi ma haadaa yaa xaadib xaadibo waxaan imaxayin ha igu degdegin buu yihi markaasuu sheegay oo wuxuu yihi waxaan ulamaan iman riddo aan ridoobay iyo waxa weeye islaamnimadkaygii oo kaba noqday ina ulamaan imane bal wixii ku xambaaray waa dacfi bashar eh ee arrintii dee istustay ee bal kuwa xambaartay ayuu sheegay rasuulka ilaahiyna waa u cudur daaray wuxuu arkay inay dee taasi ay wax ka dhacay ay tahay umuu qaban oo dee waa inoo soo socotaa wuxuu cumarna ugu jawaabi doono rasuulka ilaahay uu weydiiye wuxu uhi ma xamalaka maxaa kugu xambaaray waa maxay calaa haadaa weye waa ficilkan aada samaysay faqaala wuxu uhi mabi rasuulka ilaahay iguma sugna aniga ilaa an akuna inaan ahay un mooye mu'mina bilahi anigu maaha irtidaadaan iimaankaygii ka ridoobay iyo markaa taas arrinku maaha ee waxa jira in ahay iimaankaygii iyo xubbigaygii aan ilahi iyo rasuulkiisa ilaahay waaye waa sidii un weeye laakiin wa aradtu waxaan doonay an yakuuna lii inuu ii sugnaado cinda alqowmi qowmkan waa quraysh agtooda yadun abaal inaan ku yeesho waa maxay isaga tadee istuustay kolley waa dacfigii dee kolley bashar un baana kuba yimi baan leenahay arrinkii rasuulka ilaahay inuu run sheegay buu caddeeyey irtidaad kamay ahayn nifaaqna kamay ahayn dee arrinkani walow dee jaajuusnimadii iyo taas oo kale dee wax weyn ay tahayba iyadaa rasuulka ilaahay waa kanoo wax kale oo manceeya waxaan isaga kaba dhacay in dee bal maalan ka hor joogsanaya in loo ciqaabo ayaa rasuulka ilaahay sheego waana inoo soo socotee bal arrinkan uu sheegaya waxay ahayd oo dee xadiidkeeda riwaayaadkiisa kale inoogu caddahay bukhaariba wariyu saxiixiisa ku wariyey muslimna ay wariye wuxuu rasuulka ilaahay ku yidhi anigu quraysh dee ma ihi oo kamaan dhalan nin dee la degenaa un baaban ahayn meeshiina wuxuu kaga yimi dadna uu kaga yimi qaraabo waa dadkiisiina waa soo hijrooday xoolona waa kaga yimi marka wuxuu uhi nimankan kale muhaajiriinta ee rasuulkii ilaahu dee soo hijroodee walaalahay ah ama dee taasee adiga macaaga ah ehel bay ku leeyihiin waa dadkoodii baa meeshii jooga dadkoodii baa u ilaalinaya hadday tahay xoolo waxay lahaayeen iyo dadkoodii baa lama taabanayo ina dadkoodii baa u joogayo qaraabadoodii anigii markii qaraabo kuma lihi meesha dee waanagan soo islaamayna haddaba markayn xagga dee qaraabonimo inaan cid kuba yeelan ayaa waxaan doonay inay bal calalqal xataa waraaqdiisa waa ku qornaa baa la yidhi haddii xataa keliga hadduu idin yimaado waxba kama qaadaysaan oo waa idinka qaalib noqonaya laakiin waa arrintuuna nooc digniineed laakiin haddii anigu waxaan siri tani hay kuu noqoto abaal aad ku leedahay kuu xusuustaan ay kuugu ilaaliyaan markaa dadkii oo dadkii qaraabadaada ahaa iyo xoolihii iyo wixii ay kuugu dhowraan oo yidhahaan waa ninkii dee arrinta caynkaasa inoo sameeyey intaasay haydoo bal inaan abaal nimankii u dhigto yaddu waa taase ay ku ilaaliyaan markaasoo ay ku badbaadiyaan dadkaygiina cid badbaadinaysa oo ilaalinaysaa ma jirto reerkii kama dhalane taasun baan uba sameeyey laakiin umaan samayn kufri iyo irtidaad iyo walaa ridan bilkufri bacda alislaam anoo raali gaalnimo ku raali noqday islaamkaygii dabadeed rasuulka ilaahay muxuu yihi qaal sadaqa yaa cumaru cumarna waa kanoo waa shiddadiisiiyo xaggii diinta ayuu u diyaar yahayba inuu dilo haddii rasuulka ilaahay ufasaxo tuhi cumarow run buu sheegay markaasaa muxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kollay xadiidku dee alfaadihiisa kalaaba barhkood ay inoogaba taam noqo inoogaba dhammaayeen awalaysa miyaanu ahayn cumarow qad shahida mid xaadiray bedran dagaalkii beder lacala allahi ilaahay wuxuu mudan yahayba oo de waana tarajuga xagga rasuulka ilaahay waa shay waaqicoo xaqiiqa ah iطalaca inuu daalacday ilayhim reer beder oo faqaala uu yihi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan faqad wajabtu faqad wajabat lakum اljannatu janna way idin waajibtay laftiina faqad gafartu lakum baabu ahaa oo adigu bal waxa wey waa fadiiladii reer beder oo macnaha kolley dee macnaha guudan kaba qaadanaynaa ruuxii dee khayr badan iyo camal saalix oo badan lahaa hafawaadkii iyo zallaadkii kaba dhacayay xasanaadkiisaa badan baa kolkol ay dee noqonayaan wax maqmuur ku ahoo ilaahay subxaana wa tacaala kagaba dhaafo ayuu noqonayaa nimanka reer bederna dee marka la eego dagaalkii ugu horreeyey muslimiin iyo gaal kuloo kulmo ay ku kulmeen ilaahayna diintiisa uu kuba nusreeyey maqaam aada iyo aada u sarraysiiyo fadli weyn ayay yeesheen fadligaa weyn bay ehel ugu noqdeen dembigoodii horena in loo dhaafo horta koodii hore waa loo dhaafay maxaanay ehel uguba yihiin bal haddii inay waa bashar cismo maaho cismo umay sugnaanin oo dee ambiyadii bay cismo u sugnaatay iyo rusushii haddii ay wax dambe kaba dhacaanna waxay muteen in waxaa kaba dhacay loo dhaafo ama la waafajiyo towbadii dee inay dhaafitaanki waxaama noqon towbadii oo ilaahay waafajiyo iyadoo xasanaadkaa badan ay lahaayeen waaweyn oo kale ti bal waxa weeyaan zallo ka dhacday kollay dee ma jirto reer badan ruux ka midoo dariiqii rasuulka ilaahay kaba baydheen ninkasta xaqii buu ku sugnaa ku taagnaa ilaa ay kuba dhinteen oo waxaasaan siiradoodii kuba haynaa iyo taariikhdoodii laakiin haddana ruuxa kolkol haddii dacfi bashar ku yimaado oy zalla kababa dhacdo ama ilaah baaba towbadii waafajinaya waayo camal buu la yimi uu ehel ugu noqday in ilaahay subxaana wa tacaala kaba dhaafo waxaa kaba dha amase dee waxa weeyaan xasanaadkaa waaweyne uu laba yimi baa waxyaalahana dee u noqonayo kafaaro iyo makfiro u noqonayo haddaba ilaahay subxaana wa tacaala taas buu kuba yidhi janna u waajibtay laakiin te kama dhigna haddii dee jannaba u waajibtay inaan dembiba ka dhacahayn dembi waa ka dhaca dee maka tamba waa arrin weyn bay ahaan layd laakiin sidqigan iyo waxaan dee bal matalan jaanibkan maalkii iyo caruurtii iyo dadkii markuu xusuustay un aad tan iyo dacfi uguba yimi bashar uguba yimi iyadoo qalbigiisu halkii hore kuba naga yahay iyo saabiqadaa u horreysaya keentay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaba dhaafo oon looba qaban arrin kalea jirto saxiixa muslim kuba sugnayd oo ah in maalin nin addoomihiisii ka mid ahaayoo ka cabanaya rasuulka ilaahay u yimi u yidhi layadkula naar hadda rasuulka ilaahay buu ku leeyahy waa saxiixa muslim layadkulana xaadibuna naara rasuulka ilaahay buu leeyahy wallahi xaadib naar buu gelayaa waa nin dee isagoo ka cabanaya malaa mucaamaladusiya taasoo rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi kadabt been baad sheegtee ma gelaye inahu shahida alxudaybiya waayo xudaybiyana waa joogay dadkii ilaahay yihi laqad radia allahu can اlmuuminiina id yubaayicuunaka ayuu kaba mid ahaa xudaybiyu joogayoo been baad sheegaysaa ma gelayo naar buu ku yidhi naar ma gelayo bal markaa adu waa fadiilo xaadibna way nooguba sugan tahay ahlbederna fadliga ay lahayn waa inooguba sugnaa laakiin taasi kama dhignana sida aimadu yidhaahaan haddii bal ruux reer bedera ay wax kaba dhacaan xad waajibiya in la odhanayo waa reer bedera xaddiha laga daayo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh mistax qadiyadii ifkiga waa u xaday bedrina wuu ahaa waa u xaday oo kale cumar ibn اkhadaab waxaan filay qudaamat ibnu madcuun baabuhaa dee waa xaday oo malaa khamre cabitaankeed baa loo xaday bal taas oo kale oo iyada wixii xad aha xaddii waa lagu oogayaa oo kale laakiin arrinkooda ah dee waxay muteen mansiladaas ah dembigoodii hore la dhaafay ka kalena ay ehel u yihiin dee in lagaba dhaafo ama tawba la waafajiya ha noqoto dee xaddina tadiir bay uba noqotay ciddii laba xaday ama tawba la waafajiya haba noqoto ama xasanaadkooda badan oo ilaahay subxaana watacaala kaga dhaafo dee xasanaad raajixay leeyihiin haba noqotee bal waay lakiin maxalushaahidku waa halkan khana allah warasuulahu ta'wiil buu laba yimi ama munaafiqan hadduu yidhi tawiil bay ahayd dee tawiil hadduu yahayna la mid maaha tawiil la-aan ruux lagu yidhaaho waa munaafiq ama waa gaal lagu yidhaaho fadamacta cayna cumara cumar labadiisii hindhood baa ilmeeyey oo waqaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam dee waa arrintan rasuulka ilaahay uba sheegay ayaa dee mala khuduuc iyo khashiyo hadalkii uu yidhi oo kale ay wax kaba qabteen oo markaasay indhihiisi intay ilmeeyeen uu yidhi allahu warasuuluhu aclam baw man qaala liakhiihi ya kaafirun waa taawiilaan iyada tan weeye markaan taawiil jirin horena waynuu soo maro dee axaadiisa malaa dee casharka kan ka horreeyay haddaan kusoo yar joogsanay imaka halkan siaasi kuma joogsanay oo macnihan markaa halkaa hore kuba soo marnun baa inoo imanayeen xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii malik can cabdillahi bni dinaari can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala ayuma rajulin waa ninkii kamida ama ninkii qaala ku yidhaaha liakhiihi walaalkii haweenaydna waa la midoone waa shaksi kasta iyo ninkii aduu kii isagu yidhaaha walaalkii ku yidhaaha muslimkaa kaafirun huwa kaafirun ama anta kaafirun kuba yidhaaha faqad baa waxaa la laabmay bihaa waa kelimadan dee kufrigan iyo waxaan axadumaa mid ahaan baa la laabmay wey oo hadduu run sheegayo oo ninkani gaal yahay dee kiibaa waa hadal runa ayay noqon oo dee waa kiibay gaadhaysa haleelaysa laakiin haddii aanu ruuxani gaal ahayn taawiilka aan soo marayna maba jirto waa gaal baa tahay unbuu yidhi isagii bay dib ugu soo noqonaysaa bal markaa ama zajrin adag haba noqoto oo dee waxa weeyaan ta waxa weeyaan ha noqoto siaana horeba usoo maray dee hadduu waxan uu ruuxani kuba sugan yahay islaamnimo uu leeyahy waxanba waa gaalnimo iyada taasi waa gaaloobaya toos buuba gaaloobaya haddii kalena de kolley waa macsiyada aad iyo aad u weyn iyo dembigaa weyne uu halis u yahay inuu isagu diintii kagaba baxo inuu kuba gaaloobo u halis u yahay waa sidaan markaa hore usoo nidhi xadaثna saciid bnu dawuud qaala xadaثna malik ana naafica xadaثahu ana cabdالlahi bna cumar akhbara waa xadiidkii cabdالlahi bna cumarun marka xadiidku duruq kale inoo leeyahay oo dee kuwa horeba ay kaba mid tahay lafdigun baa intii hore ka yar badan dadka malik iyo naafic iyo cabdullaahi bni cumarna cabdillahi bni dinaar baa markii hore warinaya malikna waa jiray uun malik can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar bay ahayd imikana waa malik can naafic can ibni cumar oo naafico mawlihiisia ayaa ibni cumar kaba warinaya laakiin meesha waxaa jira un sheekha bukhaari saciid ibnu dawud hore umaynaan soo arag saciid ibnu dawud ibnu saciid ibn ibnu abi zamber waa magaca malaa keliya o de lakiin waa awow zamber ibnu abi zamber bal nisbadiisana alzamberiyi un bay yidhaahaano waa nin reer madiine ah oo dee abu cusmaan kunyadiisu ay tahay oo waxa weeye bal markaa dee ninkan waa dadka dee imaam malik laba kulmay sheekyadan bukhaarina kaba mid ahaa bal ninkan kolley aimo kala duwan way daciifiyaan imaam malik kolley malaa waxaan filaya ha dee la kulankiisa waa la ogyahay u laba kulmay walow dee asxaabtii waaweyneyd ee imaam malik oo kale waxyaala uu sheegtay oo ahaa imaam malik inuu muwada ku dul aqriyey oo imaam malik carabkiisa uu ka dhegaysayo ay ku qoonsadeen sababto imaam malik caado umay ahayn inuu casharkan uu dhigayo ama muwada ha noqoto ama axaadiisa kale isaga uu aqriyo waa lagu dul aqriyi jiray qiraa'ada iyo isaga samaacuna isaga isku mid bay ahaayeenoo way yarayd aad bay u yarayd xataa qolooyinkii reer ciraaq ay yimi mala xaggan maqalka sheekha aada u xoogeynaya qira'ada yar ka joogsaday barhkood intay la kulmeen ayaanay wa k iyagoo la kulmay baanay wax kaba warin sababto dee imaam malik waxba mu aqriyayn iyaguna malaa ra'yigooda ahaa jaanibkaas waxayn waxa weeyaan iyay kuba adadkaayeen oo bal horta marka arrin saasoo sheegtay way kuba diideene xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqu lahu maraakiru can malik imaam malik markay noqoto waana imika dariiqii imaam malike waxyaala culimadu ay qoonsadeen oy inkireen oo dee riwaayaad ah ayuu ku leeyey axaadiis isuma badnay laakiin markay can malik noqoto baaba ayaan leynahay manaakiir buu leeyay ama bal xaafid ibnu xajar malaa waaba sahlay oo wuxuu raaciyaa waxaa la yidhaahaa xadiidkiisa barhki waa xadiidka maliki ayaa iskaga darsamayna waa la yidhaaha cibaarada waa ladnaysiyey ama waa hufayba uu sahlay e dee kolley aimo kala duwan ayaa ninkan waa daciif yidhaahaa kitaabkiisa صaxiixana malaa meel buu dikri ku leeyahay ee riwaayo kuma laho de waa kitaabkeenan ayuunbuu imika halkan inooguba sugan yahay laakiin maxaan leenahay xadiidku waa xadiidkii hore oo kale alfaadaha yaree ziyaadada own mooyaane oo sii basin mooyaane duruq kalena xadiidku can ibni cumar waa leeyahy xadiidku waa xadiid inoo sugan ee sanadkan baan leenahay waxaasaa jira ana cabdالlahi bn cumar akhbarahu ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala إdا qاaل hadduu yidhaaho شhakصigu لآkhر ruux kale كافir wa huwa كافir ama أnta كافir labadaba way noo noqone faqad kafr أxaduma labada mid ahaan baa gaaloobay oo ama kan qaaئlka ah ama kii lagu yidhi oo say tahay in kaana ladي hadduu kii yahay qaala lahu uu ku yihi كاafira gaal hadduu yahay oo ficla gaal uu yahay faqad صadqa dee isagii ma gaaloobayo hadal runuu sheegay run buu sheegay wain lam yakun haddaanu ahayn waa almaquulu lahu weeye kii maquulu lahuga ee hadalkan lagu yihi kamaa qaala lahu sidii ninkan yidhi oo kaafir aanu ahayn faqad baa waxa uu laabmayo aladi kii qaala lahu uu ku yihi waa kii isaga ku yidhi baa bilkufri gaalnimadii la laamaya kii qaa'ilka ahaa oo macnaa waxa weya labada midun bay arrintii ku dhacaysaayo hadduu kan qaa'ilkii ruuxan muslimkaa kufrigiisan uu kufriyey uu ictiqaadsan yahay dee uu ictiqaadsan yahay ruuxana ruux muslima yahay dee isagay kusoo noqonaysaa haddii qaa'ilkii dee ninkaniba gaal yahay oo waxaan uu wax mukafira intuu la yimi uu gaaloobay ficlan iyo waaqaca uu gaal ku yahay isaguna tii uyuu waafaqo waaqaci dee ninkii waa hadal runa haddii kale isagii bay dib ugu soo noqonaysaayo dee kollayna dee bal haddii aynaan markaaba toos gaalnimo ugu xukmina waa arrin aada iyo aada u weyn macsiyo weyn weeye takfiirka dadka la gaaleeyo dee axaadiisan marka la eege ruuxii inay dib isagii ugu soo noqonaysana zajrin weyn iyo taqliid aada iyo aada u weyn baa uguba sugan hadduu ruuxani waxa uu kuba sugan yahay islaamnimo uu gaalnimo uhaysana dee waaba gaal oo kale haddii kalena bal macaasidii waaweyneyd iyo dunuubtii waaweyneyd bay la xukum noqonaysaaye laakiin taqliid aada u adag iyo zajrin aada u adag dadkan lagula degdegaya ama dee la gaalaynayo takfiirkiiyo waxyaalaha caynkaasa ama tafsiiqa ama cadow ilaahay inuu yahay axaadiisan dee ilaa aan casharkii kan ka horreeye soo haynay ayaa inoogu sugan dignin aad iyo aad u adagoo lainoogaba degayo iyo waxyaalo dee bal marka haddii shaksi caadiya arrintani ay ka dhalanayso saxaabadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaahay uu doortay rasuulka ilaahay inay la saaxiibaan ilaahay uu doortay diintii inay xambaaraan ayna soo gaadhsiiyaan hadday tahay qur-aan iyo hadday sunnata iyo haddii hadyigii rasuulka ilaahayba tahay cidda gaalaynaysa ee iyagii ama intoodii badnayd gaalo ku sheegaysa maxaa xukunkooda waa maaha ruux caadiya oo la muslim oo la yidhi gaal baa tahay baa arrintani kaba dhalaneysaaye saxaabadii sa dee gulaadii rawaafidba kaba dhacday oo kale rasuulka ilaahay in la yidhaaho ama kibaartoodii waa gaalo la yidhaaho waa taas waa shuhuuddii sharciga dee waxay ka dhigan tahay ina dadkaasi hadday gaala yihin sharciba ma jiray kaba dhigan tahay qur-aankii iyagaa inoo keenay xadiidkii iyagaa inoo keenay iyagaa inoo soo gudbiyey marka takfirka kuwaa la gaalaynaya waxay ka dhigan tahay oo shareecadii oo la beeninayo ama la burinayo meeshii lagaba saarayo ina kol haddii iyagii la jaraaxeeyo la tajriixiyo bal haddii la tafsiiqiyo la jaraaxeeyo ruux dee markaa majruuxi shahaadadiisa alaa lama aqbalo riwaayadiisina lama aqbalayo marka inaan lama aqbalin umuurahan oo dhan bay noqonaysaayo bal haddii ruux caadi aan leenahay takfiirkii uu taa keenay maxaad u malayn saxaabadii rasuulka ilaahay ilaahay uu doortay suxbadiisii iyo diinta xambaarkiisii in badan oo kaba mid ah gaalinteeda la gaaleeyo dee taasi kolley wax ka weyn tan bay noqonaysaa bay tan ayay dee adbaama dee iyagi waxaabay noqonaysaa gaalnimo isaga iyo taas aynaan waxba u awelina baabu shamaatati lacdaayi waa dadka colka ah waa alisticaadati bishamaatat alacdaa taasun way waa dadka colka ah digashadooda iyo ay kugu ruuxii ku digtaan ay ku farxaan dhibta haysata bal taas magangelyadii ilaahay laga magangelayay ayuu baabkiisa yahay xadaثna cabd للhi بن محamedi qال xadaثna سfyaan wayna cuyayna عan sumayin عan abi صاalixi عan abi hurayraةa aن النabiya slى الlahu عalيه waslم kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid ilaahay ka magan gala min suء اqadاaءi qado xumideed oo macnaa wax ruuxa loo qadaray ama loo xukmiyey oo xun oo wax kastoo ruuxa kuba yimaada oo isagii dee dhibaya mashaqa ay ugu sugantay ka xumaanayo ama diintiisa ha noqoto ama adduunyadiisii iyo badankiisii iyo ehelkiisii haba noqotee taas ayuu ilaahay ka magan geli jiray wa shamaatat alacdaa'i dadka colka ah digashadooda shamaatat alacdaa waxay waa ruuxii cadowga ah oo ku farxa cadowgiisii wax helay dhibaato heshay waayo hadday dee waa markaas kolle waa dhib jirta un waa su alqadaa'i unbay qayb kaba mid noqonaysaa bal taasna ilaahay buu ka magan geli jiray kolley kitaabkeenan waa laba jumlo ama labadan ayuunbaa inooguba yimi waxaa kaloo labada saxiixba bukhaari iyo muslim kuba sugnaa xadiidku isagoo intan ka dheer nuskhooyinka adabulmufradna barhkood isagoo dee saa uu u dhan yahay waa yimiyo xadiidku wuxuu ahaa rasuulka ilaahay wuxuu ilaahay ka magangeli jiray ama lafdina sida kuba yimi ilaahay ka magangale min jahdi اlbalaa'i wa daraki اlqada markaa markaa wa daraki الshaqaa'i wa suuءi اlqadaa'i wa shamaatat اlacdaa macnaa dhibaato mashaqo iyo wax kastoo ruuxa dhibo u weeye jahd albala taas iyo shaqinimo iyo rafaad iyo kadeed ruuxa haleela qado iyo wax loo qadaray oo xun oo isaga dee marka la eego xukunkii ilaahay iyo qadihiisu waa fiican yahay oo waa cadli dhammaanteed laakiin ruuxa dee wixii asiibaya almaqdi ayaa ruuxa kolle waxna khayr u noqon karaa waatan qadarka khayrkiisa iyo sharkiisa baan rumaynayno kolna dee dhib kuma keeni karaba iyo shamaatat alacdaam waxaana la socday xadiidka labada saxiixba inuu sufyaan ibnu cuyeyne yidhi xadiidku saddex weeye ee mid baan ziyaadiyey midina berigii dambe way kaba baxsatay walow raggii markii hore laba kulmay ay kala saareen oo macnaha waxa weya xadiidku saddexun buu ahaa isagaa mid ku daray midda uu kala faslin jiray malaa markii dambe can dariiqi ruwaat iyo isagoo iloobay iyo ayay wax kuba yimaadeen oo xadiidkii israacay oo afartan ay kaba kooban yaha xadiidku khaslo saddexaan baa xadiidkii marfuuca ahaa marka ruwaadii iyo taas iyo siuu kuba yimi la tatabucana khaslada aan marfuuc ahayn waa shamaatat اlacdaa weeye waa khasladan shamaatat اlacdaa oo jahd اlbala iyo darku shaqa ama daraku shaqa iyo su lqada waa xadiidkii marfuuca ahaa khasladii isaga uu ziyaadiyeyna shamaatat اlacdaa xadiidka riwaayadka qaar ma garanayo tay ahayd baa saxiixaba kuba sugan laakiin ruwaaddii isaga ka warisay markay aimadu tatabuceen khaslada usoo baxday taas ba ahayd xagga macnahana shamaatat اlacdaa kuwan kama baxsana sababtu waxa weeyaan haddii ruuxii dee qadar ama qado xumi kuba dhaco dee isaga marka la eego shay maqdi oo xun haddii balaaya iyo imtixaan iyo mashaqa ay asiibto kolle cadowgu wuxuun buu ku diganayaa ku farxayaa wax ruuxa dhiboo haysta markaa umuuraha saddexdaa kama baxsano oo dee shamaatatulacdaa intiiba way ka wada imanaysaayo bal khasladani waa khasladii sufyaan ziyaadiyey xadiidkana waxaan leenahay nusqooyinka kitaabkeenna barhkood afartu way wada socdeen haddii ay keenan afartii aanay wada soconna dee labada saxiixba bukhaari iyo muslimba iyada way afarti way wada socdeen hadalkaasna waa la socday bal imaam nawowi raximah llahu tacaala riyaad saalixiinka kitaabu ducaa markuu soo naqliyo dee cibaaradan imika sufyaanna waa soo naqliyay bal waxaan leedahay ta ziyaadada khaslada aan xadiidka ka mid ahayn ee uu sufyaan xaggiisa kaba dhacday shamaatat alacdaawi waana khaslo aan kuwaa ka baxahaynba xagga isticaadadana hore ducooyinkiiyo waxyaalaha waynuu soo marna ama waxna way noo dambeeyaane kolley ducadu wixii dhacayna waxbay ka tartaa wax soo socdana way celisaayo oo qadarkii bay kaba mid tahayoo lama odhanayo iyadoon qadihiisuba dhiibayno dee ilaahun arrintaan u daysano waxba yaynaan baryin tan baa iyadana kaba mida ruuxii waxbaa loo xukmiyey hadduu ducaysto hadduu ilaahay utadaruco hadduu baahidiisaa muujiyo iyadina nafci bay leedaho qadihii iyo qadarkii bay kaba mid noqonaysaa dee haddii kalena waxaabay tahayba adducaa huwa alcibaada faaqadan uu rabbigii u muujisanayay iyo tadarucan ayaaba ajri lagaba siinaya dee waxna way u taraysaa isaga way anfacaysaabee babusrafi fi lmaal waa israafkii xagga maalka iyo nahyigiirtaa la iskaba nahiyaya ayuu baabkiisii yahay kale xadiid aynu qeyb hore soo maray bilowyadii kitaabka ayuu inoo soo celinaya wuxuu ihi xadaثana cabdالlahi بn yuسuف qaal akhbarana maliku can suhayl bn abi صaalix can abihi can abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala cabdالlahi بn yuسuf الtinisi ma huba inaynu soo maray waa nin dee marka la eego malik dadkii aadna u laazimay axaadiistiisana aada u yaqaanay bal waxaa la idhaahaa kitaabka muwada xagga riwaayadiisa iyo alfaadiisa dabdinteed waa dadka ugu idqaanka badan buu kamid yahay min ahbat الnaasi fi اlmuwada waana min kibaar اlcaashira weeyaan oo cabdالlahi bn abu moxamed bn اkalaaci atinisi asalkiisa hore waa reer dimashaqe lakiin markii dambe dee masr buu kuba dhintay qaal markaa wuxuu inta kale waa dadkeenu soo maray wuxu uhi abu hurayra ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala in allaha ilaahay yardaa waa raali noqonaya lakum idinka wuxuu raali idinka yahay halaaan saddex wayaskadu waa cadhoonayaa oo lakum idinka sala uu idiin nacayaa weeye cadhona way kaba imanaysaa saddex arrimood yardaa wuxuu idinka raali noqday lakum an tacbuduuhina caabudaan waa cibaadadiisii dee cibaadadna wax kastoo ilaahay subxaanah watacaala jecel yahay oo qowl iyo ficil iyoba waa cibaado marka haddaba ina caabudaanoo walaa tushrikuu bihi shayan asal ahaanna aydaan waxba ugu shariig yeelin hadday cibaadada tahay hadday isticaano iyo istiqaaso tahay adigu rabbi aydaan u shariig yeelin shirki jari iyo mid khafyatoona bal markaa isagana caabudaan waa khasro wa an tactasimuu ina qabsataan bixablillaahi xadhigga ilaahay jamiican xaalatiin wasta lafdi muslimaan walaa tafaraqu aydaan kala teginoo dee xadhigga ilaahay waa cahdigiisii waa kitaabkiisii iyo dee shareicadiisi iyo diintiisii taa waa waxa dadka jamcinaya waxa dadka isu geynaya haddaan taa la haysan nin kastaaba hawo iyo wuxuu yeelanayaa dee fikir kan kale kaba duwan oo wax dadkii kulmiyaa ma jirto way kala tegayaan ee haddaba xadhiggii ilaahay diintii ilaahay aa wada qabsataan taas baa kuba badbaadaysaan weeye saa ruuxu xadhig uu haystaba dhici karta meel uu kuba dhacay uu gaba baxo xadhiggii uu ugu badbaado taas baa diintii uga badbaadaysaan xadhiggii ilahayna qabsataan waa waa sharcigiisii aa ku dheganaataan oo qabsataan oydaan kala tegin waa khasra taasa wa antum naasixuu ina u naseexaysaan man wallaahu llahu ciddii ilaahay tawallisiiyey amrakum amarkiina waa dadkii madaxdiina ahaa u naseexaysaan naseexadoodii maxay noqonaysaa horta dee cadam lkhuruuji calayhim inaan daacadoodii laga bixin waa naseexo iyo dee taas oo kale waxa weeye markay noqoto wixii wanaagsanaa iyo waxyaalahaasi loo sheegayay iyadoo dee kollay usluub gaara ay leeyihiin oo wax dee meelaha laga sheeg sheego oo la iclaamiyo oo kale nooc fadeexay noqotaa nooc ra'yigii dadka kicinteed bay noqotaayo taasi wax toosan ma noqonayso laakiin bal isagii oo loo naseexeeyo dee wanaaggii la farayay xumaantii lagaba joojinayay si hoose iyo si looguba sheegayay ducadii looba ducaynayey taas oo kaleo dee hagaaga iyagu hagaagaan halaagii ummadda iyo beledkiiba kuba sugan iyadii oo bal matalan sida kale mukhaalafadoodii ama dee khuruj can idaaca walow aan macsiyo lagu adeecayn oo wixii macsiyo aan laguba adeecayn bal ina unaseexaysaan talabadna aydaan khiyaama iyo kishi iyo xumaan kulaba kicin weeye waan tunaasixum wallahu llahu amrakum waa saddexdii wayakrahu lakum wuxuu idiin nacayaa qiila waqaala sidaasaa la yidhi iyo sidaasaa la yidhi ujeeddadu waa hadallada aan la hubin cid tidhina aan la garanayn ama xaqiiqadooda aan la ogeyn oo la sheeg sheego kafaa bilmari kadiba an yuxadida bikuli ma samic ayaa xadiida muqadimada muslim kuba sugan ruuxa waxaa been uguba filan wuxuu maqlayba inuu ku sheekeeyo waa akhbaartaa dadkee dee raado inta badan kolkol waxyaalo badan been ay tahay asaas aanay lahayn sidaasaa la yidhi hebel baa saa yidhi oo waxyaalahaas oo dhan oo la wadwado taas waa idiin nacaya wa kasrata su-aali su-aal badan kolle xadiidka horena waynuu soo maray su-aashu su-aashii cilmiga ahayd way noqonaysaayo dee ruuxu hadduu uga jeedo ruuxan bal ku hubso aada eegtid ama ha qaldamo nahyi baa ku yimi naha can اlqluudati fi lmanaasil ama tacanudkaas oo kale waa mid waxaan uba uma baahi qabin oo dee ama rooc dee saasoonu u baahnayn oo kale iyo su-aasha badinteedii shay madmuumay noqonaysaa su-aashii maalku way iman oo ilxaaxii su-aasha iyo dadka xoolahooda la weydiisto labad la badsadaa ama shaqo lagaba dhigtaa iyadna way noqonaysaaye bal su-aashii badnayd ba labada xaalaba teeda madmuumkaa dee ilaahay waa idiin nacaya waidaacata almaali waa halkan maxalushaahidku maalkoo la dayaco maalkoo la dayaco israafkii ujeeddadu haddii dariiq haba yaraadeen waxaan la bixinayaa macsiyo iyo waxaan ilaahay badnayn laguba bixiyo dee waxay noqonaysaa idaacatlmaal bay noqon taas oo kale iyadoo la xafidi waayo la dhowri waayo la ilaalin waayo taasi idaacadii maalkay noqon kolley israafkii wax dee xaajadiisii ka badan ruuxu iyo ziyaado bal wixii macsiyo lagu bixinaya taasi waa mid wixii shay mubaaxa lagu bixinayo wixii dee laga badbadiye ziyaade israaf lagu tirinayo oo umuurahaas oo dham iyo daacat almaali waa ilaahay waa idinkaba nahiyey ama waa idin nacaya kolley xadiisyadna way inoo soceen barhkood xadaثna cabdالlahi بn saciidi qaala xadaثna saciid bnu mansuuri cabdالlahi بn saciidi waa de markaa abu saciid اlashaj waa nin kolley raggii aynu horeynu usoo maray mararka duwan aan soo maray lixda imaam ee usuusha lihibo waa sheekhyada kooban ay ku kulmaan buu kaba mid yahay cabdالlahi بn saciid قال xdثna سعيد بن منصور قال xdثna اسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قyس المuلائي عن المنهاaلي عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس في qwله عزa وaجل horta aثr un bay noo soo socda dadkina waxaad moodaa waktigiina waa de haatan waa markan joojinayo waxaad moodaa inaan dadkan sii qaban karayne saciid ibnu mansuur ba waxaan leena waa nin iqa ah oo dee culimadii waaweyneed ee xufaad ahayd kaba mid oo musanifo xataa kitaabkiisii sunanu saciid ibni mansuur lama wada hayo laakiin qayb kamida waa la madbaceeyey waana ina soo gaadhay sunantiisii oo nin musanifaan leenahay iqa cashiro kaba mid ah in camr بن qays iyo blminhal ibn camrin iyo wakti kale la yar sugaya wuxuu yihi ibn cabaas ba fii qowlihi عaزa wajل wma anfaqtum min شhayءi fahuwa yklif wahuwa khayr الraaزqin macnaa qowlkaa tafsiirkiisa wuxuu yihi wixii aad bixisaan ee shay ah oo dariiqyadii toosnaa laguma bixiyo fahuwa ilaahay yuklifu waa ka uu idin soo bedelay manaa khalafkii iyo ciwadkiisii buu idin siinaya taas buu sheegay o wuxuu yihi qaala fii غayri israafin waa xadgudub la-aan walaa taktiirin iyo tadyiiq iyo cidhiidhi la-aan oo macnuhu waa maxay kan ilaahay sheegay inuu dee ruuxii munfiqaa khalafkii ciwadkii bedelkii siinaya oo wixii aan israaf hayn hadduu arrintiisu israaf iyo xadgudubkaas ay tahay ama macsiyo xumaan ha ku bixiyo ama dee shaygii mubaaxaaya uu ziyaadiyu ka badbadiyey haba noqotee taas wacdigani ma jiro ah loogu ballan qaaday inuu khalafkii iyo ciwadkii la siinayo waa wixii meel fiican lagu bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala bedelkiisii buu ku siinaya shaygii nafaqadii dee ku saarnayd aad ku bixisay khalafkii waad iman anfiq unfiq calayka laakiin shaygu hadduu israaf yahay dee kan wacdigan ah in khalaf uu helayo ciwad iyo bedel uu helayo kaa kuma jiro taasi waa mid israafkii walaa taqtiirina taqtiirku waa cidhiidhintii ruuxii dadkii nafaqadooda ay isaga saarnayd isagoo wixii uu hayo uu ku cidhiidhiyey oo kale dee taasna waa loo diiday waa arrin madmuuma oo bal taasna kuma jirte waa infaaqii adigu wuxuu leeyahay caadilka waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yuqtiruu wakana bayna dalika qawaaman kaa ilaahay yidhi kaas ba ah khalafkii iyo ciwadkiina kan markaas ama ciwadkiisiina laysugu ballan qaaday ibnu cabaas baa taas inaguma fasiraya qaala fii gayri israafin walaa taqtiirin bal intan yar baan raacinaya baabkan ideedna waa aahaarun baabulmubadiriina waa kuwii xoolahooda daaddaadinayay ilaahay yihi dee waa mubadiriinta ikhwaana shayaadiin weeyaba taas baabkiisi wey xdثna qبيصة qال xdثna سفyاn wa سفyاn الthwrي عan سلمة سلمة بن كhayl baa la yidhaaha waa nin ثقة oo taabiciya can mسلم الbaطin kale baطin waa ninkii caloosha weydaayo waa mسلم iبn cمrاn ama iبn abي cمrano ninka horeba ka weyn ee min bab riwayat الأكاbir can الأsاkr bay noqon waa nin ثقة can abي الcubeydeyn bal abucubeydeyn kan un baan kuba joogsanaya abucubeydeyn kani waa nin mucaawiyaة بن صbr ayaa lagu magacaabaa bukhaari asxaabtii ibnu mascuudna weeye waa nin reer kuufa ah nin siqa weeyo taabici weyna kitaabkeennan buu ku suganyaho bukhaari baa la gooni noqday riwaayada uu isaga wax ka wariyo weliba kitaabkeennan maaha saxiixa bal ninkaas oo mucaawiyat ibnu sabra la idhaha kunyadiisan baa tasniyadana can abilcubeydeyn waa kunyadiisii qaala saaltu cabdاllahi cabdillahi ibn mascuud baan weydiiyey can ilmubadiriina mubadiriintan dee shayaadiinta la walaalaa iyo yihiin qaala wuxu uhi aladiina kuwa weeye yunfiquuna maalkooda bixinaya ku bixinaya fii kayri xaqin waxaan xaq ahayn oo haba yaraado yaanu xoolo badan ba hadda noqona waxaan xaq ahayn ama macsiyo hadduu maalkiisii ku bixiyo waa mubader ruuxaasi ee wixii hadduu shay mubaaxa yahay oo uu wax ziyaado oo la yidhaaho waa xadgudub ama waa ziyaado israaf lagu tiriyo ku bixiyana iyadana waa dee mubader buu noqonaya macsiyadiisi haba yaraatee waa tabdiirunba weeye waa ka hawadiisa iyo shahwadiisa gudashadeed isagoo maslaxo uu dhowraya aanu jirin taqdiir kalu laba imanaya aanu jirin ciddii xaqa lahayd xaqeeda uu kuba gudanaya aanu jirin kaa isagu taa ku bixinaya waa mubader الذين ينفقون في غير حقه حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين وحسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس عن المبدرين macnaha waa laba saxaabi ee mushkaad keliya ayay tafsiirkii ka wada qaadanayaan waa culimadii waaweyneed ee saxaabada mufasiriin iyo cilmi kaleba ibnu cabaasna muxuu yihi almubadiriin isagoo fasiraya almubadiriina fii kayri xaqin marka waa isla mid eg isaga wuxuu yihi aladiina yunfiquuna fii kayri xaqin kuna waa kuwa xoolahoodiiba daadaadinaya ama ku xadgudbaya fii kayri xaqin marka waa tafsiir keliya uun labada saxaabi ay noogu wada fasireen tadbiirku wuxuu yahay inay noo sheegayaan marka tadbiirku xoolo aad u badan oo la bixiyo un maaha haba yaraatee hadduu waxani uu macsiyo yahay tadbiir uu noqonaya wixii kalena dee kolley xaddiisii bay noqon kaa wixii aan israaf iyo taqdiir aan ahayn waa infaaqii la doonayay wixii taa ka duwano kolley labada daraf haddii loo kala kaco waa laba daraf oo madmuum